فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan qaybta labaad kelimaadkii laga jeediyey munaasabad beesha dabar leh ay xarakada shabaabulmujaahidiin ku wareejisay laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo ari ah iyo in ka badan afar boqol iyo lixdan ruux oo hubaysan salaadiin dhowr ah oo ka soo qayb galay munaasabadda hadallo kala duwanna jeediyey ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijka dhuuxa waxaad ku maqli doontaan howlgalladii kala duwanaa ee toddobaadkan ay geysatay xarakatu shabaabulmujaahidiin kuwaas oo ay soo ururisay warbaahinta alfurqaan xubinta caafimaadka iyo wararka caalamkana kama marna waa markaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu beesha dabarre ayaa xarakada shabaab mujaahidiin ku wareejisay laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo ari ah iyo afar boqol lixdan iyo laba ruux oo hubaysan habeenkii xalay waxaad dhegaysateen qaybta koowaad kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda ay beesha dabarre ku wareejinaysay xoolahaasi iyo ragga hubaysan ee u dhashay beesha caawana waxaa idinku soo maqan qaybta labaad kelimaadkii muhiimka ahaa ee laga jeediyey munaasabadda salaadiin ka yimid wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda waxaan ku bilaabi doonaa suldaanka beesha elay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdilcasiis daadey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Een, alxamdulilaah ilaahay casa wajalla iyo mahad sugnaati alihanii kulmiyey geega ama kolleyna sheenay ee, abood i xiilad una lanimuka koyne xafladaas qiimaha iyo qaayaha leh alihna sheenay allahasba mahadle casa wajalla may weeli xafladaha haddii aad fiirido beryaalkan dambe xafladooyin oo maylaaraga jaray oo ikhtitaami ahoo dhinac oo cilmiga dalabkiis ama dhinac kale oo gebagebo kale eh xaflado saase waa araga jarni balse beryaalkun may goobjoogkweena xaflado oo laku wareejiyo naf iyo maal sidii ilaahayba casa wajalla sheegay ama kitaabkaana iyo shareecadana islaamka lakeedaaye intaas mayba dheera xafladahaas oo runtii laku wareejiyo nufuusta iyo maalka ee runtii tabatii ku dambayd sidii ilaahay baari caza wajalla wamaa nuriihim min aayatin ilaa hiya akbaru min ukhtiha xafladaha si ada tii madaasroogda aad angliyaabanta maylay ku dorana tan madaasay ku dambayta boo madaasay aad roogda yeedaya eed iyo eed andoran waay xafladihii inka dambeeya liyaabanayni xafladan xaflad lamid eh iyo balla araga doonaya islahayni balse xaflada geeguna hadda kasugugna walaalahana reer dabara iina waana qobaden runtii faqaaraha oo xaflada laka qobday muuqaalsha sidii eye sawir guud walaan hadda ku bii karo maa wakhtiga oo kooban geedo oo la xarari ee qaabka oo lan dhisi ee runtii meelaha haduuna surugna ee runtii mayba waa antaas ilaahay caza wajalla may baliya marka surunkaana iyo kooyowkan sidii suuratu tawba ba ahaati walaa yada'uuna mawdi'an yaqiidu lkufaara walaa yanaaluuna min caduwin naylan ilaa kutiba lahum barta'an hadu suruna socodkuuna ha marni saamaadkuuna ha qaadni kolley mayba waa in gaalada ka carigelino taasaa una anka talagalni ee runtii walaalihii barnaamijkun diyaari oo gaaladan in lakaka wajaho sababtiana aan diyaariyan helaan mayba lana baaraka allaahu lakum allihii siin barakaayo maalkiina ehelkiina iyo runtii bedelna in ilaahay caza wajalla usa siinsiyo walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiiratan runtii ilaahay caza wajalla nafaqa tiidiya yar iyo tiitiya wiin ilaahay tabaaraka watacaala dartiis lambiyaa ma jarta ilaa ilaahay caza wajalla mayba dad ka siiyey ajar oo liinkooba kornaya ilaahay dad ku siiye mar dhow yahayti kowda dulqacda yaa xaflad mayn roognay isla walaayada baay raamacadday muxaafadatu qasaha dheere kowdii dulqacdu hayd tanna tumi-i sagaalkii dulqacdu isla bellifiiri bellibilawshe omaaban dhammaan tumi-i sagaal tanna maraas in haddana xaflad kale noocaasee unu ku kulugno wal ilaahay nin weelay caza wajalla nin weeliyu weliba barnaamijkaasay weliba insha allah tiinka dambay timnaqdi doonta xafladda een maybwa gaalada may islataa roob hadda hoobakooyo roobkii koowadkooyo kii lamaadkooyo kii saddexadkooyo kii afaraadkooyo aarankiasii korore runtii walaalihii hore inbalaawi in meela hadda la marow dabara oo hadda xafladiis unu surugna walaalo kale oo dhamman ogsantiin baay qabaa'ilada ka noolan qabaa'ilo tira badan waa ilaahay hibarakaayo sacda hatal marow infaaqasood yeedo saasata hatan may barbar socdo in geel la wareejiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam langa ankooyi sida xadiidkii abu mascuud alansaari usuku sheekoyaw runtii xadiidkana saxiix muslim kana qorow langa kooy usoowada haliis hogaanje sankahay haadihi fii sabiilillahi yer nabiga calayhi salaatu wasalaam jawaabto isuku bii iyo may kala yaab laha hadda oo marka lanki lama boqol naf geel e bi saddex boqol naf irin ee kadari madaaskuba-da saddex boqol iyo siddeetan naf oo bini-aadin ana kadari oo thuquurta islaamka la jeeyo kadari setaawiyaasaan sanagda doonta arintiyeede marka ilaahayba ka mahadsan caza wajalla walaalihii barnaamijkaas un hogaansamayn maybalana jazaakum allahu khayran wajazaakum allahu walaayada baay oo martigeliidayna maybalana jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markaana waa suldaanka guud ee hubayr suldaan ibraahim maxamed nuur بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني إلهي سبحانه وتعالى محدث كلنا وافجين موشان خير بدن نعمة الإسلام والإيمان إلهي هرتمي بلنا ولا عليه مسلمين تهاي geeg intaa ka kulmi oo reer dabarhahay bandhigyo nin bandhakeen horta runtii iyada farxad badan yaa ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantana ninka abuuray horta allihiina waafajiye islaamnimada macaanka badan kulunkun geeka khayrka badan niin suurta geli amnigi iyo nabadgelyada ilaahay niisii allahaasaa mahadinkooga korognaqaan ruma intaas kadib runtii mayba ogtiina qabaa'ilo intuun dhon yaa dad ilaahay duunshay zuuliyaw ini geeka horfadhiyaan khudbeeyo hayaan gowlayo fadhiyaan laka marta dhawaaw jaadka ka aamaw khamriga ka dhammaaw ilaahiyaa noo badbaadiyey intana may dareemanaya nasriga ilaahay subxaana wa tacaala niin sheegi in usa niinkooyi alaa ina nasrullaahi qariib yala ilaahi subxaana wa tacaala nasriga ilaahay subxaana wa tacaala na siiyaa niinkooyi mayna hadafkii ujeeddada la jeedne gaaladana noo deersiyey amhamiig maalan walaalaha islaamka een alkataa'ibna noo deersiyaase marbe tilaabiyoo qaadanta ku daron inuu qaada doono ma in la jeedna diinkani dalkaan inu kadafaan lan maraykan ku kooy oo inta dhaqaalilinka eruriyo hor aragteenaasi lan etoobiya ku kooy in dhaqaalilinka eruriyo hor aragteena dhammaantiyo shidaalsho in gurisho may ku qaadadeena meelyoor hogaan ku qaadeen kaniisadii ku qaadeen unoo muslimiinga gebroogana liinkooy oo deegaankan ii diinkana liinkooy ma ing maleesaa markuun marka insha allahu walaal badan oo damey aman gaan warshe gaawan leeri runtii farxadda una lenna farxad geegoy lama laha kooba kormee walaalihii reer dabar may dardaarasiyey namayaw maga may leeray maalagna behe maalagna dume may siin dardaarmaane walaaladinga ena sii tiidan kumurugaano tiidin kumurugaan marka hor muslimiinga iskeena walaala ena deresa ena wanaagisna haban dhigteen unu dhon ya ka faanahayn hadda malaaqyada bay ku kooy lankasta ma eray shaqadii in yaale gadaala in jarteer laakiin ou ku idaacaddii ou damba la shida inteelilay horta walaayada bay bay bandhigeeda ha samaysay nambar kow bay lah ka bilaaway dhammaantana farxad maniga ah muslumka maraykanka rooga farxad ming aha gaalka degmada diinsoo rooga beelunga dhalada murgijab maka aha ikhwaani insha allahu farhaddaasa koley nin bandhigtan iyadan ka faraxsagna waana ka mahadsantiin maylena magaaga ilaalis aan baahan yahay ilaaliyoy waxyaabaha kasha gasheenow oo magaagun qashameeyo kormeel kastoo ii roogan إن إن شاء الله مسلمين تشلي برنامجكم جهدي دادال بدنك بيدي هكو تحضر طويل لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته iminkana waxaa idinku soo maqan kelimadii uu jeediyey suldaanka guud ee beesha dabareh suldaan aadan deerow الحمد لله كلي mahad ilaahay ballaaranto oo ilaahay saanjidiisna or bilow iyo dhammaad aan loono in sha allah mahad alla ka bacda haddee kolley wali eh, mahad elin ag en, la nagfadi xarakatu shabaab mujaahidiin waa soog nagna en, eh, bacdallaahi abnaahikay unahaanka heeshina wanaagay iyo kala dambayntay mal hel karna xilli badanoo saarrigoogni in sha allahu islaamka iyadoo loonku neebsaday iyadoona loonku degi ilaahay ha isaashe een, gaaladana alla ha dullaashe een, marka macadalin melina amiirkina oo abu cubayda ilaahay khayr ha siiso walbadana macnaha ee, waa wadanka ka gobodi kulley haanka meesetausa in dowlad islaami ag saansaankeenu muuqdo een, sidii afghanistan oo kale sheekada inisaan dhowto Eh, ameerikaankii iyo meel erkari kenyaatigii iyo etiobiyaankii diyaaradiisa laga dhidhi karay agaan xilli awla rigooga alxamdulilah allahu akbar sababtoo ah ma ma jarna antay reg ag oo saabeedo ilaahay dartasna saambeedo jihaad salungbahe hor ma aragna una En, meel arkariya dhalinyara yar iska beeda En, lanko iyo lama odayaal ag iska behaan laakiin gee mee socotaa lan wiin iyo lan yar in jihaadkii la qaadadi marka atay meesaga tustaa aad meesaga tustaa marka ifafaala in dowladdii islaamka qariib agtoosa ha dhowto maadaama hanka dowlad agna laakiin in soomaaliya ee gaalo ka holeesho ka beedo ee ise dulaashinta ilaahay nuun ka qaado waa ilaahay se warsana waana saa dhowta insha allahu Een, kolley isagba afka sow ka shaagadeena bishi lahaad in isuu rigoogna noo shaageen marka insha allahu ifafaala akay iyada faylihoo muuqde lan walba muslum agi marka meesa rajaashtaa dowlad islaami ag insha allahu ilaahayna hanun dhalase ilaahay se warsana Een, ma- een, mahadilin mujaahidiinta insha allahu intaas oo soon ka baxe Een, mahadilin martida martida nuun koytiyo dhammaan meelo badan nuun ku koytiyo haddii agta gobolkay baay haddii agta bakool haddii agta jubbooyinka dhammaan insha allahu saa dhawaada isinliina khayrkasan allah badase xafladiiona kala qeyb gasheen iyo xaf- eh, wanaagii iyo meelerkari reenreentii eh, isin barakayshtange nus iyo rijaal masala kal harna sida macnaha uran farxasagna ilaahay insha allahu jalatii firdowsa agoodii ilaahayna ku wada farxase insha allahu kul- dhammaantinaw marka mee kale macnaha liina mahadalin beesha dabare beesha dabare khayr badan allah siisa soondo aashna insha allaahu mas-uuliyiinta oo agna walbadanood nag tareen walbadana noon gobadeen gaalahay kaysala ururisi hal qof maloon herna hal qofna macnaha wijaabna maskudoodna alxamdulilah waana ilaa iyo laba boqol oo neef oo geelo haanka inta diyaarka agta Een, ma- meena loonku talagalaya dhammaanti sow in mujaahidiinta lagu wareegaysa Een, ka badagna ka rajaasheeshna insha allahu ka badagna ka rajaasheeshna ilaahay saddex boqol oo neef waanu ballan qaadeen khayr allaha siisa insha allahu qabiilkii meeliina ilaahay maalkaagun barakaashe dadka iyo dunyada allaha barakaashe Een, rag badan oo mujaahidiin ageena balaantana oo ilaahay hagasheena insha allahu Een, loboodkanawna insha allahu lobood mujaahidiin ag badan allah haga weela insha allahu hatay ilaahay se warsana insha allahu ilaahay hanun weela Een, mee kale idinkii higaa een, caddayntii ciidankii waaba beedi baaq oo sadirna insha allahu baaq ee, melina soomaali intii oo soomaaliba agto een, ka noosha bariga africa ama bariga africaba dhammaan qabiil kastaba ha agaato ama dowlad kastaba ha agaato melina muslimiinta agyaan jihaadkii in loo agal qaado loo diyaar garoobo gaaladii jabtiba in horlun nanasreegiliso ilaahayna dullaasha insha allah horta baaqa kayna sijeedasna Een, soomaaliya markii unu saangnagna meelina kulley qabiilo badan oo walaalaheenna agyo mee ka guulashidayna in isow Een, ilaahay un run sheegaan sida mudulood maxamuud hiraab Een, meel erkari sanadkay Ee, qabiilaadkii dekareen mudug iyo galgaduud maasha allah dagaalo badan oo ka qayb qaadeen rag meejaraan noqoba agya ama ee, qabiilaadkii horjoogan aguhi baawur furdeenoo jaraan marka insha allah unun meel naga sug heshaa in baawurro saa furanoo gaalo saa dhammaashan naga sug hesha insha allah arrintaa tahay arrintaa tahay in isla qaadan oo loon baahan yahay insha allahu Een, runtii beesha dabare eed iyo eedan u mahadsanta ina toban iyo dhowr sana haanka mas-uul aga laakiin sida haanka sanadkay isagoon ka qayb qaadayn jihaadka ee, ilaahay diinta si kor loon qaada weli ma dhiina insha allahu Ee, waloo jar haykari ilan haankaba khudbadaa mee ka jariyaa in ee, diin sor magaaladii ku hor jirtay oo islaamkaas laga dhawaashay aguudiyo gaalana laga beesi eedna sallam ku dhawaashay sax waaye labaatan iyo toban shaar lagu reegaysay oguhi lama hoohi oo janta finta agi lagu reegaysay diyaar goobjooga aguhi umraakii ilaahay dheerashay alxamdulilah intaada basrugoogi baawartii afar iyo toban abdabele qaar kasoo bayna danaaday saga gaday waa jareen mee kala jariya dhishiike oo ilaa iyo lix xaba agi iyo seeko uu mid agi walbadan oo jaray insha allahu islaamka in la garab surumo naf iyo maal laga garab surumo hadde waa lan walba oo muslim aga waajib oo kaagto insha allah unun waajibka ag lay qaadani laa shukran cala alwaajib oo waajibkana waa guduud karni laakiin bini aadanko mee agyaa guubaabo maga dhan qabiilaati dhanaakana agyaan walbadan oo dhiibeen laakiin mar walba meesha lifidaa in tartan iyo lasoo baso tartamada atay insha allahu meeliina qabiilaadkii deegaanka in saa qeyb qaadeen oo maadaama horeba on ka qeyb qaadadeen laakiin dardarkaaynana insha allah wali dhimaya in la dhammaystira waa sarhajaashin ilaahu marka warka intaasoon ku baxe wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haatanna aan idiin soo gudbiyo kelimad uu munaasabadda ka jeediyey suldaanka guud ee beesha u ah suldaan cabdiwaaxid macalin xasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركورة إلهي أمه النغان مهد بالله ما دماد الله إن إلهي أمه النغان بعد الله أنت مهد مدو أوجيك لأن لي أمه النغاية أمه النغان بعد الله آه، إلهي مالكين إي أولادين إلهي سين بركة مسلمين دكوا فرحي دنا إلهي سين كفرحي إلهي درتي زندي متنا مالن تقيام الله سين كعفي بلد دبر والله وال للي أبو صوبدي لكن دل تابن قويتن دل سين دير كره تابن قويتن ورمانا دتك تاب لين قوي كجار ريد ورسمسين دير نو شاعر كبشة كيس دب دقلين والآن والله تاو يعني ما wal oo la qiyaas koran ma insha Allah ilaahay hoolagin i maalkin i ulaadin si alla siisin idin jeelo khair Allah siin wala laab laab ka taalidin mudiya Allah siin wala ee ma la raay dabar wala amaan islaahi horalin amaani yo la gaba wala ayana meel ma kooshi insha Allah ee xafladan xaflado kale ma ku dheerayto hoqo jawjiye degnaa wadaadkii baa horan sheegay eedan degnaay jawi degna yaa xafladow wallahi la dhiibay ilaahay maalsho barakaay dadkii holwaran dhiibi haani haddu kura dhiiban ilaahay maalsho barakaay laakiin geek may roogne wal unan taawiyaana ya aragne sad boqol iyo sideetan qof hubkan goriidin regan weedaan maalow nafsatiyo baasuukisabina argahaytan oo qiyaasan lahayna dabajeexyaalanta faraajo deereen qoryaal aa keentay sadlan iyo sad boqol iyo siyeetan qofku hubaysan yihiin markan eedan daro meelana taaba ningoy maadaama hogaamiye la taaba fariisay dabar madiga walka ogaay ma kasana lamada ugaasba wala taaba bari hogaamiyadu sax oo mayliin taaba bare oo yo ciidan hogaamiye koraan eedan daro marka mayno gideeyo soo tababarkiin hayso ciidamadiina halay ilaahay insha allah umriyaasiin barakaaya islaamkana garab surinteena ilaahay sin siniidin jeele khayraasiin waala an ulmin suruntimeelin dadoo saraaisna surumeen walay ammaangan qalbaana ka jar hortaananoo ka mari walaaqaas dhan marka dadka la gabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaadiinta munaasabadda goobjooga u ahaa waxaa ka mid ah suldaan maxamed macalin xuseen suldaanka guud ee beesha harin الحمد لله رب العالمين ولا عدوة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إخوة بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى هدي أقلاد آه مدير إيدون هلشان مرحوب آه كنتي دبالا كل مركم أيبوها أولوم لا أما أولماء نوع كاستر لا يكون قبل كهذلان كليا ماي ولا لها مسلمين تدون سدها يعني إنك بشارة فذاهين gaar ahaan beeli oonatay marka mayb waajihu digaan iyo dadaalkan iyo marka marka naf iyo maal biidi ilaahay dartisan biidi masinka bishaareey qoolka ilaahay oo ay alladina yunfiquuna amwaalahum bileyli wannahaari siran wacalaaniya hortee may lere falahum hi ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaam yaxzanuun ikhwaa sidiisii ma dareemaha ay taan runtii aayadaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala yaka mahadsan ilaahaygii oo siinka waalay dad ontay manaha ka sifaysan runtii taas marka ogoodin ma e unuuna uboodana ma e waa fadli iyo galad oo ilaahay subxaana wa tacaala hejay ka ahaatiyo runtii ilaahay marka aayaddaas maybaa niidareensiyahaye dadka oon intay biyaayaan ilaahay dartiisna biyaayaan wadadii ilaahay ama arday jihaadkana ka biyaayaan naf imaalka biyaayaan oo hamiyi geena biyaayaan may ini leyin oo mana haddana sirran wa calaaniya mana hadda hadda geeka mayba la erka hore ha mayba ka camal fadhiyaan horta mado maala biideen marje kalena haddana markaan wa calaaniya hatan si muuqati haddana marka maalan biideen hadda marka may buaha lanki oo naf imaal bi warilahaada fadhiya latiin wa ilaahi subxaana wa tacaala ambalan qaadiya latiin oo eyin ajar marka ilaahi subxaana wa tacaala marka may baliyaha falahum ajruhum cinda rabbihim nimantaas ajara leyin ilaahi subxaana wa tacaala waa kaleyin ilahi oroysna waa anjara walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna haddana ma murugaayaan marka dadka murugaayaan ma ofsadaayaan made dadka ofsadaayaan ikhwa saasoo kale may baas idinka bashaareeyhe inaysanka camal faleen ownunin markaataysateen قولك إلهي أو أي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون runtii xaqiiqatan nafiirkiisan ilaahay subxaana wa tacaala oo sanfari oo waajibka hay may la ero koreha horeyna gududaasen geekana guduteen xaqiiqatan marka may buaha nafiirteen wala un araga hayn yar runtiina tusteen ilaahay subxaana wa tacaala miisaankin aakhar hasiinsaarya sanglana may biideenaha naf iyo maal ya biideen naf i maal lanki bi warilahaada iyo latiin mayna niin sheegay nabigan salawaatullaahi wasalaamu calayhi maalintii oonay tahay marka may bua ansaar manaha baycid isla galaay markii oonay tahay marka may bua badanaay marka xadiidka dheerayha may ka jaray marka dadkii oonay tahay manaha haddii naf i maal biin lang edi lang midooba un la degaalan hoob usa gaale ay maylana iyo su-aaliya hayti markaasana abagan may baray salawaatullaahi wasalaamu calayhi soon ku jawaabo aljanna jini la tingari marka insha allahu tacaala runtii mayba leero koreha asbaabti janaadada kumutaysidaay runtii haqiiqatan la kooyteen marka insha allahu tacaala taas mayba sanglanaha waa ilaahi subxaana wa tacaala anka mahadya nicmo onayta ilaahi subxaana wa tacaala isan siinka gaar weelyo runtii haqiiqatan may la eri jarayha geed walaalka boodihiin bootagma haluudhisho ma leh runtii walla boodo kor masuubina madum hadii halulidaana maabehro koroha hasinka daawa dhimadaan bidin ilaahi tacaala allahu akbar marka insha allahu tacaala walaysin suubidan wal onte marka mee waa maskanta bani aadan ka suurayso korta mee wal ehro koro marka insha allahu tacaala unun mee warsadaane in ilaahi subxaana wa tacaala marka ninfuusaaya warsadaana ilaahi subxaana wa tacaala hasan barakay runtii arday albiidan oo juhdi e maal e nafle miisaankin aakhar ala siin saara wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana waa uga aska beesha intaar ahna gudoomiyaha nuqbada wilaayada bay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يا مهد لا أنكوب مانا يا الله سبحانه وتعالى يا مهد سني آن ولا ليال بعد الله ما يبقى مهد نغي إن الله الانتمون إلي مهد نغو أو حفلة دوم عقلي إيو dadaal maal muruqdhate ku jeysati yaan wahadnaga walila hadala lahaay oo hadalba inagu abwaa oo iska toosan faylan wal hadali culamaa udiin hadaleen mas-uuliyiin hadaleen nuqabay hadaleen shucaray hadaleen meela mayb waa hawalka dhamin yaalin anagaan ilaa adi mar unsurgne kalankiile hoos hadleen ka huma xafladan qiimaga badan ay quruxda badan oo isigniyaca zuunteegna sinkimaha nagana sagoone ah haddana mayli sheegayhin maal fara badan oo gaal iyo gaasla balaa'ani la dhiibi oo alla dartisna liinla bahi la dhiibi beeluntan ana maybu aha ii dhiibti magal iblaalato i dhiiban mowrayaalka ilaah kubii xoolagaas ilaahay subxaana wa tacaala ha baraariyo oo barako badan ha saaro intii kale yoona wal anhaysane markaas faran ini wal dhiibanna walbadana baraka la alla hasiiyo farxadda xafladun oo tumnu fuufuud ah jahyaalka dhankushalkoyte nakumarta qaada inii mayl arhaa isulisiin liqiibsado markhaati lisiin kahaado geeka inii mayl arhaa intaas dhiibtin reg saddex boqol iyo intaas ah ina mayl arhaa isu isin wareejidan macal hubsho iyo ma xoolagaas gaal iyo gaaslila isin wareejidan inii markhaati lisiin ku haadoon muhiimidda ihayti ini may maraqsiinku anaa xoolagaas ini alla dartiis isin gurejidan islaamka isin gurejidan وأنا سينك همبل يا يان سينك تهني يا دان إد إد يا فرحة سين لقيب سني ما يواها والسين جيلين بلن هندوين خرعي سين الله سين سياسين لنا أنت أستاس مجنون جذوجو أنا إخواني جيك سيدا موقوتو أنا فرحة والكلا انتهى إمو قدرته فرحة إيو أما أنت قبيلك الشياقين قبيلك أنت لك أمان حقيق وها مالك كبير أبونا داد إلهي سبحانه وتعالى ربي وصصاحي يا ميل الرئيس وحيابة إموت تيسلم أما أياك أمان بالا أنت ساكا تاجر سنة تنكلا ميلون ولا كمو قضاء هذا بهما أتا ورتمه الرئيتين بقول بقول أو قال لي ديبي iyo ciidan oo boqol boqol iyo boqol iyo konton intaas eli wareejayayba horey walaan dhihi laakiin may socotayihiin marba markii ku dambayto iyo xaaladii iskadaasay kor un socota haddii ati badanaanta hantida la dhiibahay haddii ati raga oo ciidanka li wareejohay haddii ati quruxinta xafladda iyo agaasinka sosey haddii ay dhammaan ma xafladba tii ku dambayto yaa may lahay ku sarayta ku heer sarayta marka ma jartay horta mujaahidiinta ma aan baahanyiin walaa linka taageero hay wiilasha ayaa la sheeyaa jihaadka xoolo laga dhiibi jiray ilaa intii jihaad la aragay maalin wal dhiibay lay qur-aanka baa ilaahay ka leeyahay bayla raa'isu bi amwaalikum anfusikum xadiidka rasuulka saaslay maalkin in aftiimka dagaalam mishal heroo hayaan marba maal iyo naf maal iyo naf oo wada socdo waay marka jihaadka ma aan baahanyaa qarasha aan baahanyaa far badan maha sida la ogi dagaal oo dhan ba aan baahan wakhaasatan jihaadkan inig xoola likibiyo ilaahay bi rasuul iyo baana fareen marka saas dartiyeedo xoola liin baahanay baahida i jarti may bat may kulkun may oo meeli oo hakidarastay inii mayl ahaa isu rig oo ciidan afar badan markaas haddin la wareejiyo maalkimaha yadoo rigi markii hore ay ti lamba ilanka ilaahay hanuuni jihaadka istis in isku bahay goongoona bahay laakiin barnaamij oo buraarajin oo malaagi isamadonis inti surumaan ciidan ha kuusaan hubjoosiyaan mawlana jaanan walay dadkun embaahada fadan qarashu an waa ku kan gaala kan intaas e lacagaa tan e iranga kan e hubkiina waa ka qoryaalkiina waanu dadkiina wayb waaha dad had isin koryaysan mah mujaahidiinta iyo umarada yaalinka wareejoha dadkii oo arad bahanoo dharshoon qaban waa kuwa lasdadmin ah allahu akbar horta may waaha mujaahidiinta umarada amiirka ilaahay khayr siiya ciidan dadaalay culays badan oo saaranay badan inay dhii doono rajaan insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran ana may kala codsaday markaan waaligii inin fidhi ciidan kun shucuurta maadaama ee shucuurtay inka hanti geekan ciidamadun geeki shucuurto i kahni raguun cusub geeki maalmo oo dhongna mayb waa tadriibaadka jaraan wayb waaha haddana hadda hogjooli ku wareejiye dhar cusub qabaan xaaladda i kacsanti buunteen unu haysunu dabarro usunu hogaamiyo unuunu ka jaro noqobadiya anagu laay oo digil imrefrina fadhiyaan diinsoortin meel dhoo niin jarte meel inka dhoo oo la furaa diinsoor niin haatu waana una shal hirna hadda intaasaa codsan allahu akbar intaasaa markalaya kanaga walaayada ni roogta waaligii hogaankii walaayada inay shucuurtaan sida inka kahanto insha shal tabna insha allahu tacaala waa kooba bari inta intaraarsana buunto horta markuu hal niin dhoo hal niin horkiyo inta intaraarsanaan horta wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa markanna waa xalqada lixdan iyo lixaad ee xubinta caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor qorax abdulqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor dadka qaar waxa ay ka cawdaan amaba ay dhakhaatiirta ka soo sheegaan caabuq ku dhaca kalagoysyada hore ee gacmaha iyo lugaha bal sharaxaad naga sii caabuqaas iyo waxa keena bismi illaahi raxmaan raxiim rheumatoid arthritis ama caabuqa ku dhaca kalagoysyada gacmaha iyo lugaha waa cudurka cudurka asaga iska chronic systemic inflammatory disease kaasoo badanaa beegsada synovial fluid meel kasta uu ku jiro oo kamid ah gacmaha iyo lugaha hadday tahay gacmaha lugaha iyo jointi kasta oo uu ku jiro synovial membrane uu ku dahaaran yahay marka mararka qaarna waxaa dhacda inuu ka faafo meelo aan ahayn uu galo sida maqaarka wadnaha sambabada iyo indhahana wuu geli karaa cudurka asaga waxaa sababa sida badan ee, waxaa la yidhahdaa waa idiopathic laakiin waxyaalaha loo maleynayo kana qayb qaata waxaa ugu muhiimsan ee, inuu yahay hiddo ama genetic hormonal haddii hormoonada qaar kamid a qofka ay ku bataan ama ka yaraadaan immunologic ee, difaaciisa oo kale qofka hadduu la dagaalamo ee, environmentalka qofka meesha uu ku noolyahay ma qabow kuleel bay-adda fadhiga socioeconomic qofka waxay ku xirantahay haddana bulsho ahaan noloshiisa iyo dhaqaalihiisa qaabka u dhaqmo qof iska fadhiya miya xafiis fadhiya ma qof eh, gaari wadaa waxa way kala duwan tahay psychologicalna way jirtaa mid maskaxiyan xataa ah oo ah qofka inuu iska qaadabo marna waa life styleka qofka siduu u noolyahay calaamada lagu yaqaano oo caankuyo kamid ah inay adkaadaan stiffness iyo tenderness pain on motion inay adkaadaan xibnaha ayaga xilliga eh, la soconayo ay danqadaan Eh, waxaa kaloo kamid ah inay bararaan waxaa kaloo kamid ah in lagu arka dee laqallooc inuu imaado waxaa kaloo kamid ah rubito noodles inay kuskuusya kasoo baxaan kalagoysyada gacmaha iyo lugaha meelaha ugu muhiimsan marka waxaa kamid ah metacabal phalangeal risk proxion interphalangeal oo aan ka wado yacni lafaha yaryar meelaha udhexeysa oo gacmaha iyo lu- iyo lugta ayagana lafa waxaa jira kuskuusan oo meesha ku jira oo kushinuutayna Eh, waxaa kaloo kamid ah eh, ni jilibka meto metatarsal phalangeal shoulder garbaha ankle spine hip elbow temporomandibular joint kala goysida simaha kala goysida anqowga jilbaha su- xusulaha lafdhabarka eh, meesha qalka hoose iyo qalka kore iska galaan dhegta ah inta waa lagu arkaa marka cudurka asaga ah, markii dhakhtarka loo imaado waxyaalaha go-aan loo gaaro waxaa kamid a e s r c c r b c b c r f radiography eh, ama x-ray mri ultrasound ct scan kulli qofku u baahan yahay daaweyntiisa waxaa kamid a cudurkan pharmacotherapy waaye markuu daran yahana surgical waaye waa la qalaa dadka biyaha laga miiraa badanaa waxaan soo celiyaa pharmacotherapy pharmacotherapy waxaan kamid a waa daawada dhakhtarka uu qoro cudurka ku saabsan Eh, haddii taas wax tari weysan waxaa la sameeyaa surgical oo qalid ah qofka in la saxo tendoniski iyo seedii uu ka dhameeyo kale in la toltoli karo ama dib loo hagaaji karo waa la sameeya ayagana marka cudurkan waxyaalaha eh, ka hortagiisa waxaa kamid ah in la iska ilaaliyo fadhiga eh, badan in la amiiteeyo in la dabaasho dabaasha dabaasha lagu dadaalo dabaasha waa muhiim jiddan in la dabaasho baabuurada kale fan- kala fadhiyo kala fadhiga in iska ilaalisho marka calal aqal qofka maalinka inuu socdo ugu yaraan hal saac oo kale intaas haddii la helo waxaan isleeyahay insha allah cudurkan ugu yaraan doonaa waan mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام
waa hagaag markaan waxaan idiinsoo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maamulka jubbaland ayaa ka soo horjeestay go-aankii xukuumadda federaalka ay soomaaliya kaga saaraysay ethoobiya dhammaadka sanadkan madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland maxamed sayid aadan oo warbaahinta mareykanka ee v o a da la hadlay waxa uu sheegay in bixitaanka ciidamadii ethoobiya ay keliya dan u tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxauna intaa uu ku daray in go-aanka dowladda federaalk uusan ahayn mid ay isku raacsan yihiin dhammaan siyaasiyiinta soomaalida horey waxaa go-aanka bixitaanka ee uu ku dhawaaqay la taliyaha amniga ee xasan sheekh kaga soo horjeestay maamul goboleedka koonfur galbeed iyagoo ku tilmaamay xabashida ethoobiya kuwa nabad ilaalin u jooga soomaaliya maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland waxay toos u taageerayaan ciidamada shisheeye inay joogaan soomaaliya imaaraadka carabta oo muqdisho ka mamnuucay shirkadiisa diyaaradaha shirkadda diyaaradaha falaay dubay ayaa hakisay dhammaan duulimaadkeedii muqdisho wixii ka dambeeyay tobanka juun ee labada kun afar iyo labaatanka falaay dubay waa shirkad laga leeyahay dalka isku taga imaaraadka carabta sababtii u joojisay duulimaadyadii muqdisho ay ku imaan jirtay ayaa lagu sheegay xiisadda ka dhalatay weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen muqdisho bishii febraayo lasoo dhaafay halkaas oo lagu dilay mas-uuliyiintii ugu sareysay imaaraadka ee soomaaliya iyo yemen imaaraadka ayaa ka cabsi qabay in al-shabaab ay mar kale beegsato saraakiisha imaaraadka carabta marka ay soo caaga dhigtaan muqdisho sheekh cali dheere oo tacliiqinaya weerarkii xerada gordon ayaa goodis adag u diray dowladda uu madaxa ka yahay maxamed bin zaayid isagoo ku sifeeyey dowlad ridda ah oo saliibiyiinta ku saf ah dhanka kale weli wax isbedela kuma aysan imaan duulimaadyadii ay shirkadani ku tegi jirtay magaalada hargeysa ee maamulka somalilan xasuuqyo horle ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada ghaza ciidamada yuhuudda ayaa waxa ay duuqiimo iyo xasuuqyo cusub ka geysteen magaalada ghaza halkaasoo muddo ku dhow sideed bilood ay ka wadaan howlgal burburin ah waxayna saacadii lasoo dhaafay halkaasi ka geysteen duqaymo ay ku shahiideen tobanaan ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaleoo tiro badan deegaanka alqaraar ee bariga magaalada khanyonis waxay ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana ku shahiiday duqayntaasi dad badan iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo aad u fara badan tiro gantaalaha iyo ciidamada yuhuudda ku garaaceen magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza waxayna sidoo kale ciidamada yuhuudda dhowr madaafiic ku garaaceen magaalooyin badan oo dhaca bartamaha jiida ghaza afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay duqeymo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen bartamaha marinka waxaa ku shahiiday sagaashan iyo toddoba ruux halka ay jiraan dhaawacyo tiro badan balse aan la shaacin tiradooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo toddobadii bisha oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun lix boqol konton iyo afar ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo saddex kun saddex boqol iyo sagaal ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada yahuudda muqaawamada oo weerar ka fuliyey taliska yahuudda ee rafax ku leeyihiin kooxaha wax iska caabinta reer falastiin iyo halganka adag kula jira ciidamada gumaystaha yahuudda ee gudaha u galay marinka ghaza ayaan howlgal si gaara loo soo qorsheeyey oo lagu jebiyey xeendaabka kala qeybiya ciidamada gumaystaha ee dullaanka ku jooga marinka kooxaha wax iska caabinta waxay sidoo kale ka warbixiyeen howlgallo kale oo ka dhacay koonfurta marinka gaar ahaan magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza halkaas oo shan askari looga dilay ciidamada yuhuudda kuwo kalena looga dhaawacay howlgalin khimaasi ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee qadadka cadowga waxaa ciidankeena u suura gashay inay gudaha u galaan derbiga ugu dheeraa waxayna weerar ku qaadeen xarunta laga maamulo qeybta cadowga ee ka howlgala magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza waxaa sidaas lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay kooxda wax iska caabinta reer falastiin howlgalkan gaarka ee inqimaasiga ah ayaa yimid ka gadaan markii ciidamada gumaystaha yuhuudda ay qirteen subaxnimadii oo dhee maanta in ugu yaraan hal askar looga dilay tiro kalena looga dhaawacay howlgal kooxda wax iska caabinta ay ka fuliyeen rafax wuxuuna dhanka kale kusoo beegmayaa weerarkan xilli ay ciidamada maamulka yuhuudda ay ku jabeen dagaalka ghaza qaateenna xabad joojin iyo maxaabiis isdhaafsi shil tareen oo khasaare sababay ayaa ka dhacay dalka tashiik ee bariga yurub afar qofood ayaa ku dhimatay in ka badan labaatameeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay magaalada brad bisis ee dalka tashiik oo qiyaastii boqol kilomitir u jirta magaalada caasimaddah ee dalkaas shilkan ayaa yimid ka gadaan markii tariin rikaab ah oo ay saarnaayeen in ka badan saddex boqol oo qof kuna sii jeediyey bariga dalka yukrain uu ku dhacay tareen kale oo shixnadaha maxamul siday sida ay mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi sheegeen waxaan xaqiijin karnaa in afar qofood ay ku geeriyoodeen shilkan ayuu yidhi afhayeenka adeega gurmadka maxalliga ah oo la hadlay warbaahinta ra-iisul wasaaraha dalka tashiiga ayaa u tacsiiyey dadkii ku dhintay shilka wuxuuna ku tilmaamay musiibo weyn sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay barta akis tareenkan ayaa ka soo baxay magaalada caasimadda u ah dalkaas wuxuuna kusii jeeday magaalada jaloob ee dalka yukrain oo u dhow xadka slofiya eregeygii yahuudda u joogay maxkamadda waxay ugu yeeraan dembiye dagaalka ee i c g ayaa iscasilay ergeygii maamulka arxanka daran ee yahuudda u joogay maxkamadda waxay ugu yeeraan i c g ayaa u dhawaaqay inuu iscasilay waxa uuna go-aankiisa iscasilaada u gudbiyey guddoomiyaha maxkamadda i c g iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda shiron barak oo siddeetan iyo toddoba sano jir ah ayaa yahuudda u matalayay maxkamadda waxay ugu yeeraan i c g waxaana uu ergeygan si shakhsi a u go-aansaday inuu iscasilo kana tago matalahada yahuudda ee maxkamadda i c g qoraal kooban uu soo saaray shroog bark ayuu ku sheegay in iscasilaadiisa ay tahay mid shakhsi ah mana bixin wax faahfaahininta dheeri ah oo ergeygan uga tagay matalahadiisa yahuudda oo haatan dembiyo dagaal ku eedeysan intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad qodobo kala duwan ku dhegaysateen
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaana xubinta ugu dambaysa ku eegaynaa howlgalladii toddobaadkan ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa soo jeediya aalaba oo isku soo duwa waryaheenna muxsin aad ayaad u mahadsan tahay walaalkeen maxamed daahir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan toddobaad walba gunaanadkiisa idinkugu soo gudbinno dhacdooyinkii waaweynaa ee uu martigeliyey toddobaadkaasi galbaday xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka ee isbuucan waxaan ku faaqidi doonnaa dhacdooyinkii dhacay isbuucan oo kasoo bilaabanaya maalintii jimcaha taariikhdan ay ku asteesneed soddon iyo kowda bishii ina dhaaftay ee mey ilaa laga soo gaaro maanta oo khamiis ah taariikhdan ay ku beegneed lixda bisha lixaad ee sannada labada kun labaatan iyo afarta aynu ku bilowna maalintii jimcada gobolka bokool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay jimcada soo gelaysay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidan ka tirsan dowladda federaalka ku lahaayeen degmada waajid ee gobolka bokool maalintii sabtida ee toddobaadkan ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgallo ka fuliyeen gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay sabtida soo galaysay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka ka degganaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoos taga magaalada baydhabo dhimashada waa sargaal ka tirsanaa ciidankii halkaasi ku sugnaa oo magaciisa lagu soo gaabiyey fanax dhaawacana waa hal askari oo kale oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka isla gobolka baay qarax ayay mujaahidiinta ka fuliyeen habeenkii ay sabtida soo galaysay xaafadda buula jameeco ee magaalada baydhabo waxa ayna la egteen guri uu degan yahay wasiirka tamarta iyo macdanta ee maamulka shisheeyuhu dhisay ee koonfur galbeed ninkaas wasiirka ah oo lagu magacaabay iimaan cali cabdi qaraxani waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaalada ninkani wasiirka ah iyadoona uu burbur xoogan soo gaaray dhismaha uu degan yahay wasiirkaasi ee la beegsaday habeenkii axadda gobolka banaadir howlgal ayay habeenkii axadda ay soo galaysay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho waxaana lagu dilay howlgalkan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray mukhtaar nuur geesey oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka dowladda federaalka ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho sidoo kalena soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka dowladda federaalka ee degmada lafoole maalintii axadda gobolka bokool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay axadda soo galaysay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka ku lahaayeen degmada waajid ee gobolka bokool maxamed daahir haatan aynu milicsanno maalintii isniinta ee toddobaadkan iyo howlgalladii ay martigelisay gobolka shabeellada hoose maalintii isniinta ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay isniinta soo galaysay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka shisheeyaha afrikaanta ee degmada buulamareer isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii ay isniinta soo galaysay dagaal culus ku qaadeen xerada shisheeyaha afrikaanta ah ee deegaanka goolweyn gobolka bokool maalintii isniinta ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka oo ku qayilayay goob ku taalla deegaanka siifaan oo ah deegaan dhaca xadbeenaadka ay wilaayada bokool la wadaagto dhulka ay xabashida itoobiya gumaysata dagaalka culus ee ay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen habeenkii ay isniinta soo galaysay degmada buulamareer waxaa lagu dhaawacay hal askari oo ka tirsan shisheeyaha afrikaanta ah sidoo kale qaraxa ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka siifaan kaasoo ay la beegsadeen ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo halkaasi ku qayilayay waxaa lagu dilay hal askari sidoo kalena waxaa lagu dhaawacay hal askari oo kale oo ka tirsan dowladda federaalk ah haatanna aynu eegno maalintii talaadada ee toddobaadkan iyo howlgalladii ay martigelisay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay talaadada soo galaysay ee isbuucan dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala degmada dinsoor isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta qarax la beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay xaafadda bankhiyaano ee gudaha magaalada baydhabo dhaawaca waa hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee la beegsaday gobolka shabeellaha hoose maalintii talaadada ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay talaadada soo galaysay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka shisheeyaha afrikaanta ee deegaanka laanta buure isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii ay talaadada soo galaysay weerareen saldhig ay ciidan ka tirsan dowladda federaalka ah ku sugnaayeen kaasoo ku yaala deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca wadada xeebta ah ee isku xirta magaalada muqdisho ee caasimadda ah iyo magaalada marka maalintii talaadada gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay talaadada soo galaysay qarax la beegsadeen saldhig ay ciidan ka tirsan dowladda federaalka kaga sugnaayeen xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo weerarkaasi loo adeegsaday qaraxa ee habeenkii talaadada ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho islamarkaana ay fuliyeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka ah waxaa la sheegay in askar dowladda federaalka ka tirsan ay ku dhaawacmeen qaar kalena ay ku dhinteen inkastoo aan tiradooda la xadidin haatan aynu eegno maalintii arbacada ee toddobaadkan iyo howlgalladii dhacay gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay arbacada soo galaysay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ciidan ka tirsan dowladda federaalka ah kaga sugnaayeen xerada ceelbashiir ee degmada qansax dheere shabeellaha hoose maalintii arbacada ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii ay arbacada soo galaysay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka shisheeyaha afrikaanta ee deegaanka buurocalow oo ah deegaan hoos taga degmada baraawe maxamed daahir dhacdooyinkii isbuucan uu martigeliyey islamarkaana saameynta iyo hadalhaynta yeeshay waxaa ka mid ah munaasabad ay toddobaadkan dhexdiisa beesha dabarre oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejisay laba boqol oo neef oo geel ah saddex boqol oo ari ah iyo in ka badan afar boqol oo rag ah oo hubaysan kuwaasi oo ay ugu talagashay beesha dabarre in ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u kaalmaysato jihaadka caalamiga ah ee ay kula jirto shisheeyaha kusoo duulay dalkeenna soomaaliya iyo maamulada shisheeyaha dabadhilifka u ah ee uu ku dangaarayo munaasabadan ee beesha dabarre ku wareejisay tirada xoolaha ah iyo afar boqol iyo lixdan iyo labada ragga ah ee hubaysan waxa ay imaanaysaa iyadoo labiiyo tobankii bishii may ee ina dhaaftay ee beesha hubeer oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejisay boqol neef oo geel ah lixdan kun oo doolar gaari camdibilo ah oo uu saaran yahay qori dhashiika ah siddeed qori oo baasuuka ah dhowr qori oo b k ah laba boqol iyo konton nin oo ku hubaysan qoryaha a k forty seven maxamed daahir dhacdooyinka toddobaadkan la diiwaangeliyey islamarkaana ka dhacay caalamka waxaa ka mid ah in wasaaradda maxaabiista ee falastiiniyiinta ay soo saartay war sheegaya in siddeetan saxafi ay gaareen tirada suxufiyiinta uu afduubanaya maamulka gumaystaha yahuudda tan iyo maalinkii uu soo bilowday howlgalka tuufaanul aqsa kuwaasi oo lixdan iyo siddeed ka mid ah uu cadowga yahuudda ka qafaashay daanta galbeed inta kalena uu ka qafaashay qitaaca ghaza sidoo kale boqol iyo konton ayay gaartay tirada wariyeyaasha ee uu beegsaday maamulka gumaystaha yahuudda dhegaystayaal intaasi ayaan toddobaadkan kusoo afmeeraynaa xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aad toddobaad walba gunaanadkiisa ka daalacataan dhacdooyinkii uu martigeliyey toddobaadkaasi galbaday
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaan nacaw intaas ayaan kusoo afmiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaasiyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام